إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك كسو دوادا ورك الظهر نمو إذاعة إسلامي الفرقان qodobada maanta aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin oo muslimiinta la wadaagtay tahniyadda munaasabadda ciidulfidriga ayaa ka hadashay arrimaha khaza ka taagan iyo boobka xabashida ku hayso khayraadka soomaaliya xasan sheikh ayaa jeediyey khudbad ay ka muuqatay isburin badan dad aad u badan oo aragtiyadooda ka dhibtay khudbadda xasan sheikh ayaa tiifiga dowladda federaalka soo dhigay qoraallo ay ku sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka uu yahay laba wajiile iyo dabadhilif madaxweynaha yahuuda waxaa maanta si hersare ah looga ciiday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya boqolaal ruux ayaa sakaatulfidriga lagu siiyey magaalada kuunyabarrow ee shabeellaha hoose u diyaargarooba warkaasoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo dhan xarakada shabaabul mujaahidiin oo muslimiinta la wadaagtay tahaniyadda munaasabadda ciidulfidriga ayaa ka hadashay arrimaha khaza ka taagan iyo boobka xabashida ku hayso khayraadka soomaaliya maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya
afhayeenka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jeediya kelimad qadar soddon daqiiqo soconaysa ah oo mujaahidiintu ay kaga hadleen arrimo badan oo ciidan ay ku soo beegantay mujaahidiinta oo mar kasta kelimaadkooda ku muujiya dareenka iyo xanuunka ay la qaybsanayaan muslimiinta ku dhibaataysan dunida ayaa si gaar ah munaasabadan kaga hadlay gumaadka yuhuudda ay ku hayso walaalaheena falastiin iyo boobka xabashida ay ku wajahaan badda soomaaliya xilli ay dalka soo gelisay kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ugu horeyn sheekh cali ayaa ka hadlay xaaladda murugsan ee ka taagan dhulka barakaysan ee baytulmaqdis iyo xasuuqa ka imaanaya yuhuudda ah iyagoo taageero ka helaya maraykanka iyo xulafadiisa waxaan aragnay adduunka oo idina nala arkay gantaalada culus ee lagu xasuuqayo muslimiinta gaza oo si calan ah looga soo dejinayo garoommada iyo dekedaha madal rasmi ahna lagu kala qaadanayo waxaannu aragnay adduunka oo idina nala arkay garoommada diyaaradaha ee talaabiib oo ay buuxdhaafiyeen dhiigicabyada isugu hambalyaynayey gumaadka maatida muslimiinta waxaan aragnay adduunka oo idina nala arkay mowqifka aan dhexdhexaadnimada iyo labalabaynta lahayn ee maraykanka oo sheegay in uusan booqashadiisa matalaynin dowladdiisa balse waxa soo dhaqaajiyey ay tahay caqiidada yuhuudiyada ah ee la walaalaysay netanyahu iyo xisbigiisa in ka badan labiiyo soddon kun ayaa ku baxay gacanta yuhuudda halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen duqaymaha cadowtooya ee yuhuudda sheekh cali ayaa xusay dagaalka ay mujaahidiinta u istaageen in uu yahay dagaal lagu koryeelayo diinta ah iyo kaalmaynta dadka mustadcafiinta ah kuwa maraykanka iyo reer yurub ku tilmaamaya inay yihiin dowlado ka shaqeeya horumarka iyo dowladnimada ah miyaysan xujo ugu filnayn waxa ay ka geysanayaan falastiin iyo taageerada ay la garab istaageen yuhuudda ayuu yidhi sheekh cali isagoo geeska kale ka hadlay dhaliilaha ka imaanaya dowladda iyo culimmadeeda
mashadkan ayaa nagu filan si aan isaga moosno meelna isaga xoorno shubahaadka ay faafinayaan madaxda murtadiinta iyo culummo osuuga maantay nagu dhaliilaya inaan u istaagnay koryeelidda diinteenna iyo kaalmaynta dadkeenna mustadcafiinta ah sidee buu caqliga saliimka ah ku aqbali karaa in ninka in ka badan labiyo soddon kun oo muslimiin ah dhowr bilood gudahood ku gumaaday welina sii wada shan iyo toddobaatan kunna dhaawacay laba milyan oo kalena go'doomiyey oo gurmad gabaadka iyo gesiinkaba ka hor istaagay wuu dhanka kale u noqon karaa mid u saciinaya horumarkeenna iyo dowladnimadeenna sheekh cali ayaa kelimadiisa docda kale kusoo hadal qaaday loolanka ka socda soomaaliya ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka madaxweynaha dowladda federaalka ayuu ku tilmaamay inuu yahay dabadhilif ka liita kuwii ka horeeyey isagoo arrinkaasna sababeeyey case gurguurte labada sano ee uu majaraha u hayo maamulka riddada wuxuu ku qaatay la dagaalanka shareecada allah iyo boobka iyo bililiqada hantida muslimiinta hadday tahay hanti guud iyo mid gaar ah labadaba wuxuu albaabadii dalka u furay shirkado iyo ururo dheefdoon ah oo uu u saxiixay khayraadkii iyo hantidii ummadda dhul bad iyo hawo intaba meel uusan xaraashin ma leh wuxuu khayraadkii iyo hantidii ummadda u gacan geliyey maraykanka turkiga imaaraadka etoobiya uganda masar iyo kuwa la mida waxaa intaas sii dheer inuu dalka u furay ururada iyo hay-adaha gaalada ee macaashdoonka ah kuwaas oo iyagoo ku gabanaya hagaajinta nidaamka dhaqaale ee dalka iyo barnaamijka loogu magac daray dayn cafinta loo saxiixay heshiisyo halis ah oo mustaqbalka khatar ku keenaya dhaqaalaha waddanka i m f ta bangiga adduunka iyo waxa loogu yeero suuqa bariga afrika ayaa murtadkan ka helay fursado ay ku meel marin karaan admaacdii dhaqaale ee ay weligood ku taamayeen xarakada shabaab mujaahidiin ayaa mar kale ka hadashay badda loo saxiixay xabashida etoobiya sheekh cali ayaa tilmaamay in xasan uu qayb ka ahaa heshiiska iyo qandaraaska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya tallaabada uu muuse biixi badda ku siiyey etoobiya ayuu sheikhu sheegay in saacad weliba mid taas la mid ah laga filan karo maamul goboleedyada oo aanan ka hadin badda la siiyey etoobiya waxa uu ku dhawaaqay muuse biixi waa wax saacad weliba laga filan karo maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka waxaana caddayn noogu filan mowqifka ay ka qaateen go'aanka nasaarada etoobiya loogu seexay badda lughaya oo uusan jirin maamul goboleed ka hadlay masraxiyadda uu warbaahinta horteeda ka matalayo xasan murtad waa mid ku salaysan keliya sababta loo doortay muuse bixi oo isaga loo hareer maray wuxuu digdigleeyo oo daadka israacyaba waxaa la ogaaday inay wada hadleen isaga iyo abi axmed habeen ka hor inta aan la saxiixin heshiiskii xaaraanta ahaa ee kowdii janaayo labada kun iyo labaataniyo afar ka dhacay adis ababa dhanka kale gebagabadii kelimadda sheekh cali oo aad u dheerayd islamarkaana ahayd mid qodobaysan oo meelo badan isku dul istaagay ayaa gebagabadii fariin loogu diray ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda muslimka ah haddii ay yihiin culimmada aqoon-yahanka cuqaasha iyo hoggaanka dhaqanka intaba waxaan ugu baaqaynaa inaan allah subxaana wa tacaala ka cabsanno mar waliba kuna dadaalno daacadiisa maanta waajib ayaa naga saaran badbaadada ummadda dhabbaha keliya ee badbaadada ummaddani ku jirtana waa kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasallam waa inaan yaqiisanno in diinta allah guulaysanayso oo aan allah subxaana wa tacaala malaha u wanaajinno mar waliba oo ay xaaladdu adkaato dadkuna quus ku dhowaadaan waa mar kasta oo ay guushu soo dhowdahay in sha allahu qaala allahu tabaaraka wa tacaala حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وإنا صون علينا كدقنك شريعة إسلامك وأن كبلونا نفتنا كدبنا قريهنا إيا قويسسكنا كدبنا أن أسي قدبنا بولشدا وإنا دمر كينا كبورنا حشمدا xishoodka iyo xidhashada xijaabka sharciga ah qof waliba oo diintiisa lagu dhibay wuxuu maanta haystaa dhul uu u soo haajiro oo ah wilaayaadka islaamiga halkaas ay ku yaallaan maxkamado shareecada islaamka oogaya dadka muslimiinta ahna uu allah subxaana wa tacaala ku kala badbaadiyey dhiiggooda sharaftooda iyo cirdigoodaba dadweyne soomaaliyeed oo aad u tiro badan ayaa aragtiyadooda ka dhibtay kelimadda uu jeediyey sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ku salaysnayd tahaniyadda munaasabadda ciidulfidriga haddaba qaabkii ayay dadweynaha uga filceliyeen kelimaddaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay kelimadda ku saabsan munaasabadda ciidda ee uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa aada ugu faaftay baraha ay bulshadu ku wada xidhiirto dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay ee kelimadda uu jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu uga hadlay qodobo kala duwan haddii aan qaar ka mida dadkaasi soo qaadano waxaa ka mid ah maxamed xaashi qof ay ugu qoran tahay waxa uu yidhi dalkan soomaaliya waxa uu u baahan yahay inay dadkiisu wax fahmaan oo ay iska daayaan caqlixumada soomaali maanta xujada way ku oogan tahay waaqicay xaqiiqadu ku fahmi karto ayay joogtaa sida uu wadaadku sheegay waa sax ma waxaan horumar ka sugaynaa nimanka khaza ku dubanaya walaalahayn miyayna kala jecel yihiin annaga iyo reer khaza dhallinyarada soomaalida ay fadhiga ka kaca dalka al-shabaab oo keliya ma laha mas-uuliyad ayaa naga wada saaran aan u istaagno waddankeenna oo aan badbaadino maanta dariiqa badbaadinta dadka waxa ay ka dhowdahay dhinaca al-shabaab maymuun ciise haweenay ay ugu qoran tahay waxa ay leedahay runtii sheekh cali waxa aad ka hadashay xaqiiqada warkaagana wallaahi kuma arkin hal erey oo qalloocan ama munaafiqnimo ah annagu waxaan ku noolnahay ciil iyo murugo qof kasta oo soomaali ahna waa uu dareemi karaa dhibka waddanka ka jira waxaan mar weliba soo fiirinayaa xaggiinna haddii idinka la idin weyn lahaa ummaddu waxa ay noqon lahayd agoommo aan rajo lahayn ogaada inaan idin sugayno haddaan nahay shacabka muqdisho cabdiraxmaan ibraahim waxa uu leeyahay maasha allah allah ku xafida sheekheenna ciidan ciiddeeda allah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cizi dalka oo ka xorooba gaalada iyo gaaloraacyada insha allah raayada towxiidkana laga taago guud ahaan geeska afrika waana laga taagi doonaa qofay ugu qoran tahay maariye axmed waxa ay leedahay wallaahi aad ayaan ula damqaday labada arrin ee khaza iyo badda soomaaliya oo la boobayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga horwareejiyo dabadhilifyada murtadiinta ah ee gaalada noo keenay ee maalin weliba nagu dharag dhacsanayo sheekh cali adiga iyo xarakada waxaan idin leeyahay guul soomaaliya waa afghanistaanta labaad nin caan ka ah baraha bulshada waxa uu leeyahay waan dhegaystay kelimadii qiimaha badneed ee uu jeediyey sheekh cali dheere afayeenka al-shabaab runtii waxa ay ahayd khudbad ummadeed diimeed gobonnimo iyo damqasho ay ka muuqato inta hoggaanka ummadda ay sidan yihiin insha allah camalku ma dayacmi doono waxaa bogaadin mudan mowqifka dahabiga ah ee xarakada al-shabaab ay ka taagan tahay qadiyadda muslimiinta gaar ahaan reer filistiin waxaan ogeyn juhdiga ay ku bixisay difaacidda qudus oo camaliyaad waaweyn ayay u qaaday sidii loogu argudi lahaa daalimiinta xasuuqa ku haya ehelkeenna filistiin iyo muqadasaadkeenna markii ay dhacday camaliyaddii duufaanta al aqsa al-shabaab waxa ay qaadatay kaalinteeda wilaayaadka islaamiga ah ayaa isku soo baxyo iyo tahniyado laga oogay hoggaanka xarakadana bayaan isgarabtaag ah ayuu u muujiyey muraabidiinta baytulmaqdis ugu dambeynna alxaaji qofay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay kadib markii aan dhegaystay kelimadii uu jeediyey afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali dheere waxaa iiga baxay in hoggaanka mujaahidiinta ay yihiin rag halgan ummadeed iyo mid diineed uu ku jiro waxaa xaqiiqo ah in mujaahidiinta al-shabaab ahdaaftooda ugu waaweyn ay ka mid tahay qadiyadda filistiin waxaa xusuusanaa oo taariikhda halganka kufriga iyo islaamka baal dahab ah ka galay weeraradii mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen masaalixda maraykanka iyo yuhuudda ee geeska afrika camaliyaadkaas oo loogu magacdaray alqudus lan tuhawad waxaa xusid mudan sida quruxda badan ee mujtamaca wilaayaadka islaamiga ah ay uga qayb qaateen bishaaradii howlgalka duufaanta al aqsa mujaahidiinta al-shabaab allah waxaan uga baryayaa inuu guul la mid ah tii afghanistaan uu siiyo
xasan shiikh ayaa jeediyey khudbad ay ka muuqatay isburin badan dhanka kale dad aad u badan oo aragtidooda ka dhibtay khudbadda xasan shiikh ayaa tifiga dowladda federaalk soo dhigay qoraallo ay ku sheegayaan in madaxweynaha dowladda federaalka uu yahay laba wajiile iyo dabadhilif wararkan waxaa la socday oo ka waramaya wariyaheena cabdifataax maxamed qaasim mahadsanid madaxweynaha dowladda federaalka xasan maxamuud culusow ayaa jeediyey kelimad u muuqata mid aan diyaarsanayn oo gale kafuul ah taasoo uu uga hadlay munaasabadda ciidda iyo arrimo kale oo quseeya dowladdiisa qodobada uu kusoo qaatay ee kelimadiisa waa kuwo dhammaantood iska hor imanaya qodob walbana ee qodob kale ayuu ka hor imanaya oo uu burinaya ugu horeyn waxa uu sheegay in dowladdiisu ay wax u marayaan meel aad u wanaagsan dalka oo la ogyahay xaaladda halista ah ee uu wajahayana waxa uu ku tilmaamay mid horay u socda oo horumar ku tallaabsanaya haddii aan si kooban warbixin dalka aan idinkaga sii walaalayaal guud ahaan xaaladda dalku way hagaagsan tahay dalkuna horay ayuu u socdaa dhanka dagaalka iyo ciidamada ayuu soo hadal qaaday wuxuu beeniyey durbadiiba warkiisii ahaa in xaaladdu ay isugu toosan tahay dowladda federaalka waxaana uu ku buriyey war ah in ciidankiisu ay xaalad adag wajahayaan kuwaasoo uu ku tilmaamay in qaar badan oo ka mid ah ay ka soo carareen jiidaha dagaalka waa adag tahay duruufo adagaa lagu shaqeeya xaalado adag ayaa wiilasheenna ciidamada qalabka sida ka tirsan ay ku shaqeeyaan xaaladahaas adag rag badan oo kumanaan kumanaan oo dagaal wada gelaya in soo cararta iyo in cabsata iyo in dhibaatada u adkaysan weyda iyo waa ka jirayaan waana la arkaya xasan markii uu qiray in ciidamadiisu in badan oo ka mid a ay ka soo carareen ee jiidaha dagaalka ayaa waxa uu haddana ku dhawaaqay hadalkaa burinaya oo wuxuu leeyahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka cararaan oo mar walba baadigoobaya ciidanka ee dowladda federaalka nin gaatamayo iyo nin daba cararayo oo raadinaya ninkii gaatamayo oo dhuumanayaan nahay waxaan daba cararayna oo raadinaynaa nin dhuumanayo oo meelaha ku dhuudhuumanaya ayaan ayaan daba cararayna annagaa raadinayna iyaguna ma soo raadinayaan noomana imaanayaan warkaas marna wuxuu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin ciidan la eryado oo ka baqaya askartiisa mar kalena wuxuu sheegay in ciidankiisu ay in badan oo ka mid a ay ka soo carareen goobaha dagaalka weliba kumanaan ayuu adeegsaday marka labadaas eray kee la qaataa kee saxan waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu jahwareerayo oo khudbadiisa marka la dhegaysanayo intaa kadib xasan ayaa milicsaday dhanka siyaasadda waxa uu buriyey warkiisii ahaa in dowladiisu ay horay u socoto wuxuu qiray inuu jiro fashil siyaasadeed gaar ahaan isqabqabsiga ka dhexeeya isaga iyo madaxda maamul goboleedyada xaaladda siyaasadeed ee dalka meesha ay marayso dalkeennu siyaasad ayuu siyaasaddii oo naga qalloocatay ayaa meeshana keentay waa run in aan siyaasadduna mar walba isqabqabsi iyo kala siyaasaddu waa aragti ma gaari karaan ma yeeli karaan ma ka dhici karaan inaan dhahnahay maanta dow ma ah in dib ha loo noqdo shalay ee maxaanku rahdaa conventionskii iyo shirarkii iyo wixii shalay noo shaqeeyay aan dib ugu noqonno
iyadoo la ogyahay in xasan sheekh uu dowladiisu ay ku wareejisay turkiga shidaalka iyo kheyraadka dalka soomaaliya oo dhan ayaa waxa uu maamul goboleedyada ku eedeeyey inay shisheeyaha dhulka soomaaliyeed siinayaan cudurdaar ma lahan inaan mxuu ahay dalka aan goyno cudurdaar ma laha dalka qaar inaan dad kala siino cudurdaar ma laha masaalixda soomaalida iyo danta soomaalida inaan ka hormarino danta ajnabiga inaan ka hormarino cudurdaar ma laha markay halkaa joogto xasan ayaa soo hadal qaaday quursiga uu kala kulmayo madaxda dowladda itoobiya iyo sida ay u kala furfurayso itoobiya isaga iyo madaxa goboleedyada wuxuu muujiyey baqdin ah in itoobiya oo ay ciidamadeedu haystaan haddaba qaybo ka mid ah soomaaliya inay duulaan toos ah ku soo qaado maamulkiisa etoobiya annaga lama dirsanin caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo caalamkan waxaan u sheegaynaa etoobiya lama dirsanin iyadaa nala dirsan etoobiya iyadaa nala dirsan intaan dhaqaaqno dhulka etoobiya aan dhul goosanayna maanaan dhihin intaan dhaqaaqno dowladda etoobiya ma aqoonsanine gobol hebel aan muxuu ah la macaamilaynaa maanaan dhihin caalamka waxaan u sheegaynaa etoobiya col lama ihin ayadaa col nala ah waa idinka askar badannahay waa dhihi karaan waa soo duulaynaa waa dhihi karaan waa soo duuli karaan laakiin ma ogolaanayno xasan oo meelaha qaar adeegsaday in uusan etoobiya ka ogolaanayna xadgudubka haddana warkaasi oo dadka qaar ula muuqan kara mid macquul ah ayaa waxa uu ku buriyey erayo dabacsan oo mowqifkaasi hore ee dhaawacaya wuxuu leeyahay oo cajiib leh ma diidanin in etoobiya aan wax wada lahaano maxay tahay marka waxa la wada lahaanayo inaan wada hadalna aanan diidanayn inaan heshiina aanan diidanayn inaan wax wada lahaana aanan diidanayn inaan masaalix isdhaafsanna aanan diidanayn dhanka kale wuxuu weerar afka ah ku qaaday ee siyaasiyiinta dhaliilsan sida uu wax u wado isagoo dembi uga dhigay inaysan ku baaqayn dagaal ka dhan ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay nimaan hal maalin lahayn war shabaabka dalka ha laga kiciyo war cadowga aan iska qabana maalin niman afkiisu ayna ka soo bixin xaq uma laha in la dhegaysto xaq idinkuguma laha inaad dhegaysataan xaqna idinkuguma laha inaad muxuu ah ra'yigiisaas
ugu dambeyntii xasan sheekh ayaa khudbadiisa kusoo gabagabeeyey inuu rajaynayo in soomaaliya ay ka dhalato dowlad aan ahayn mid islaami ah oo ku dhaqmaysa nidaamka dimuqraadiyadda dowlad dimuqraadi ah ayaa noo sawiran oo noo muuqato ayadaasaanan hiigsanaynaa waana gaaraynaa haddii aan la yidhaah khudbadda madaxweynaha dowladda federaalk oo lasoo dhigay barta youtube-ka uu ku leeyahay t v-giisa ayaa waxaa aragtiyo ee ka dhiibtay dad aada u badan kuwaasoo ku tilmaamay madaxweynaha nin labawajiile ah oo aanay dhegihiisa iyo afkiisu ismaqal waxaa la yaab leh meesha aragtida laga soo dhiibanayo ma ahan warbaahinta andalus oo kale ma ahan warbaahinada kale ee dhexdhexaadka ah ma ahan waa warbaahintii afka dowladda federaalka ku hadlaysa weeyaan dadka waxay dhaliilayaan dhammaantood xasan sheekh maxamuud iyo khudbadiisa bal aan soo qaadanno ee qaar ka mid ah hadallada ee dadkaas xirsi ayaa ugu horeeya waxa uu yidhi muslimka shareecada islaamka ayaa sharci u ah gaaladana dimuqraadiyad ama dastuur idinka iyo asnaamtiina aada caabudaysaan beri baanu ka nahay ayuu yidhi qofkaasi qof kale oo lagu magacaabo saciid wuxuu yidhi ammaanka muqdisho ayaad sugi la-dahay see doorasho u qabanaysaa cod iyo qof ah cabdiraxmaan maxamed isna wuxuu yidhi waa beenta runta ma taqaanid dal doorasho laga qabtana ma jiro dalka mavillada ayaad u taqaanaa ee aad adigu fadhiso ilaan meel kale doorasho kama qaban kartide ilaahay dalka iyo dadkaba ha kaa qabto ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey iid isagana wuxuu yidhi khaa-inul waddan ayaad tahay sharmaan isagana waxa uu leeyahay dowlad goboleedyada ha la baabi'iyo ha laga dhigo guddoomiyayaal gobol etoobiyana hadal jilicsan kaagama baahna ee iska dhici ayuu yidhi nin kale oo d b la yidhaahdo wuxuu yidhi xasan duufle gurguurte munaafaq laba wajiile ah maxaad dal ilaalisaa adigii ayaaba xamar soo dhaafi karin qof baahan gob ma ahan ayuu ku soo xiray hadalkiisa cabdiraxmaan maxamed wuxuu yidhi kani waa munaafaq afkiisa iyo dhegihiisu isma maqlaan markaa ha ku daalina yaanu idin dambaajin ilaahay xisaabtiisa ayaa u dambaysa cabdimajiid isagana wuxuu yidhi nin kaa xoog badan xeer caalami ah kaama dhiciyo ummadda muslimka ah ilaahay uga baq oo dantooda ilaali diintoodana ku maamul lof for beauty gabar la baxday waxay leedahay muxuu ilaaliyaa kani subxaan allah ninka madaxtooyada afrikaanta ay ku waardiyenayso waayaabee dadkanima doqomo ayuu u maleeyaa cabdirasaaq cabdulaahi wuxuu yidhi afkaaga iyo dhegahaaga ha ismaqlaan raqiib mediya isna wuxuu yidhi farta dheer muxuu u taagaa horto sooyaalka isna uu qoslay wuxuuna yidhi jinni ninkii keena ayaa laga rabaa inuu bixiyo xasan xabashi iyo etoobiyaan iyo imaaraad adiga ayaa u saxiixay dekadda berbere adiga ayaa wadanka keenay waxaana lagaa rabaa adiga inaad ka saarto wadanka ma nimankii aad shalay keentay ayaad nooga dhigaysaa niman aad ka difaacayso wadanka naga daa ciyaarta qof kale wuxuu yidhi waraag kan fulay waaye yuu u sheegaa hadalkan yuu u calaacalaa cumar cabdi xanafi wuxuu yidhi qabyaaladiiste waalan baad tahay xasanow ismaaciil isna wuxuu leeyahay beenawaas khaa-in waddan ayaad tahay qof kale wuxuu leeyahay madaxweyne ka liita soomaaliya ma soo marin weligeed uf adiga iyo etoobiyankaba waxaa la yaabla marka dadka aragtiyadan soo dhiibanaya iyo kuwo ka badan meeshay kasoo dhiibanayaan waa bartii rasmiga ahayd ee dowladda federaalka oo aada loo xakameeyo oo dadka afkaartooda lala dagaalamo maxaad is leedahay marka meelaha kale warbaahinada kale madaxa bannaan kuwa maxaliga ah sida alfurqaan oo kale iyo warbaahinta kale muqdisho iyo dadka aragtiyada kasoo dhiibanaya nooca ay noqon karaan waxaa maanta si heer sare looga ciiday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaan ku bilaabaynaa magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa warkan inooga soo diray wariyeene maxamed amiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd maanta oo ah maalintii koowaad ee munaasabadda ciidulfidri almubaarak waxaa si weyn loogu ciidaysanayaa guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn loogu ciidaystay waxaana boqolaal dadweynaha isagu soo baxeen fagaaro ku yaala degmada si ay halkaasi ugu tukadaan salaada ciidda salaada ciidda kadib waxaa halkaasi laga jeediyey khudbad muhiim ah oo waaqaca taabanaysa iyadoona ay soo xaadireen dad aad u fara badan kuwaasi oo dhegaysanayay khudbadda ka dambaysa salaada ciidda
allahu akbar allahu akbar khudbadda ciidda kadib waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah waxaan u tahnadiyeynaynaa dadka muslimiinta ah caammatan guud ahaan wa muslimii sharqi ifriqiya khaas ahaanna waxaana leenahay bixuluuli ciidilfidri mubaarak baan idinku tahnadiyeynaynaa wanahano gaar ahaan khaas yeelaynaa amiirkeene ashaykh abu cubayda waxaan leenahay jazaaka allaahu khayran hoolaha aad ku mashquulsan tahayna ilaahayna ha kula garab galo allahna ha kuu fududay baan leenahay waxaa kale aan u tahnadiyeynaynaa walaayaadka islaamiga ah waxaan ugu tahnadiyeynaynaa كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأنا كنت ديننا جبهاتك ay joogaan ay ku jilib hiran yihiin ayaga oo waxaa weeyaan sharciga allah subxaanahu wa tacaala difaacigiisna ay u taagan yihiin waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran sidoo kale waxaa goobta fagaaraha ah ka hadlay gudoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed waxa uuna booriyey bulshada
waxaynu ku tukanaynaa oo fadasiyaha iyo damaashaadka iyo khayrku ka socdaa musallaha asheekh cabdiraxmaan xudayfa ashahiid biidni illaah تقبل الله شهادة إلهي بان كرجين أنو كأقبله ولاية شمامة هل كاسيان كأقب قلينا أنا ومارتي آدي أدو فرحسن intaasi kadib waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga ah la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshadii soo xaadirtay musallaha si aan wax ugu weydiiyo farxadooda ku aadan munaasabadda ciidda ee maanta ah magacay waa axmed cabdi yuusuf maasha allah aad baa loogu ciiday kullu caamin waantum bikhayr alxamdulilah rabbilcaalamiin ganacsigeedoo horumaray iyo waxbarashadeedoo tayi sare leh maasha allah alxamdulilah maasha allah aad biyo aad baa loogu ciiday jamaam waxaan dhihi karaa ciidaha kale iyo ciidan anoo magacii ku bilaawayo waa abu cabdalla oo joogo degmada jamaame degmada jamaam waxa loogu ciiday si nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo barwaaqo iyo qurux anakoo ka hadlahayno gabdhaha oo reer jamaamo maasha allah maanta farxad ayaan ku ciidnay annaga iyo mujaahidiintaena kii jabhad duur ah iyo kii oo xisbi ah iyo kii ciidan ah kulli macal dumarkeena nabad ayaan ku ciidnay farxadda maanta wax soo koomi kara maba ahanbo weligay noloshay intan qof oo ku soo ciiday musallaha maana arag jamaame waxaa farxadda ciidda kala mid ah dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka dhanka kale gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan wilayaadka mudug iyo sidoo kale galgaduud ayaa si weyn looga ciiday waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaheena maxamed ciise cali
maantee gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya sida wilaayaadka galgaduud mudug iyo shabeellaha dhexe sanadkan ciidulfidriga ee kun afar boqol afartan iyo shanta si wanaagsan ayaa looga ciiday bulshooyinka gobolladan ayaa ku ciiday nabad amni xasilooni iyo kala dambeyn sidoo kale ciidan ayaa ku soo aaday iyadoo meelo badan ay kusoo duuleen sanadkii hore ciidamada dowladda federaalka dib loogu qabsaday waxaana ka mid ah cosweyne galcad ceelbuur wabxo ceelbacad runrigood caad camaare bacadweyn iyo meelo kale markii loo eego ciidaha hore ciidan gobollada dhexe si aad ah ayaa loogu dareemayaa munaasabadda ciidda musallayaasha waaweyn ayay aad u soo buuxdhaafiyeen dadku kuna oogeen labada rakacadood ee salaada ciidda rag dumar dhallinyaro carruur waayeel waxay isugu tahniyadeynayaan farxadda iyo munaasabadda ciidda si aan hore loo arag ayayna dadka ku dhaqan gobollada dhexe iskula qaybsanayaan farxadda ciidda intaa waxaa dheeraa inta aan ciidda la gaarin ayaa aad looga dheehanayay diyaargarowga sida nadaafadda iyo qurxinta waddooyinka diyaarinta waxyaabaha macmacaanka sidoo kale raayaadka tawxiidka ayaa kababanayay waddooyinka waaweyn gaar ahaan gobolka aan ku suganahay ee galgaduud aan u tegay howlo shaqo si weyn ayaa looga ciiday dhammaan deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud
magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ku sugan wariyaheena cabdulaahi yaasiin jaamac oo warbixintan inooga diyaariyey
kumanaan dad ahoo ku dhaqan magaalada jilib ee xarunta walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa salaada ciidda saaka waxay ku tukadeen fagaaraha macalin aadan xaashi ceyrow ee magaalada duleedkeeda ku yaala salaada ka hor waxaa la arkayay dadka oo fagaaraha kusii qulqulaya iyadoo haweenku ay carruurta gacmaha haystaan bulshada halkan isugu timid waa mid aad u libisan islamarkaasina faraxsan maadaama ay soo soomeen sagaal iyo labaatan maalmood farxadda ciidda ayaa laga dheehanayay wejiyada dadka saaka isu yimid salaada ciidda kadib waxaa goobta laga akhriyey khudbad ku baxaysay luqadda carabiga intaa kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh aadan sunne oo ka mid ah culummada diinta islaamka kaasoo aada ugu dheeraaday ka hadalka arrimaha jihaadka sidoo kale waxaa asigan mikrofonka lagu soo dhoweeyey waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish waxaanu dadka u jeediyey dardaarno muhiim ah taaniyaddaa ka bacdi insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran bisha ramadaan waa soo soomay waa soo cibaadaysanay bacda ramadaanna waxaa la rabaa ilaahay waa xayi waa baaqi cibaadadii istikfaarkii iyo qur-aan akhriskii iyo sadaqadii sidii inaan usii laazimo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa laazimiyana allah inaga dhigo biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan dardaarmayaa insha allahu tacaala ramadaan ka bacdi sita min shawaal inaan la ilaawin oo lixdaa maalmood ee shawaalna la raaciyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahri uu yidhi si marka ajirkaas sanad laha aan u helno soonkeenna insha allahu tacaala lixdaa maalmood aan raacina soonku waa soddon maalmood lixdaa cisho haddii loo geeyo waa soddon iyo lix soddon iyo lix haddii toban lagu dhuftaa saddex boqol iyo lixda maalmood u dhintaa waalxasanatu bicashri amhaaliha wey sidaasaa marka waxaan ku kasbanaynaa insha allahu tacaala soon u dhigma hal sano oo kaamila biidni illahi tabaaraka watacaala markii salaada laga baxay ayaa dadku waxay u soo dareereen dhanka magaalada waxaana arkayay waddada oo dadku ay buuxiyeen iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo isdibdhaafaya maqaaxiyaha ayaa waxaa laga dareemayaa cariidi iyo sawaxan saa'id ah waxaa adag in maantoo kale aad hesho qofkuu adeega amaba dalabka ha qaada maxaa yeelay waxaa maqaaxiyaha soo buux dhaafiyey dad ka badan macaamiishoodii hore dad meelo kala duwan ka yimid ayaa magaaladan waxay u soo aadeen in ay ku ciidaan walaayada jubbada dhexe ayaa shalay iyo daraad iyo ka horba waxa ay ku howlaneed qabanqabada arrimaha ciidda hadda jawigu waa mid xasilan waxaana faras magaalaha lagu arkayaa carruur yaryar oo iyagoo isticmaalaya basooladaha iyo qoryaha cinjarka ah waddooyinka isku ceyrsanaya
markaanne waa magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe wariyaheena maxamed muudey abuu muslim ayaa inoo haya الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد boqolaal muslimiinta ku dhaqan degmada saako ayaa maanta salaada ciidulfidriga oo ay ku dukadeen fagaaraha weyn ee taariikh ibnu siyaad iyada oona salaadaasi ay ka soo qayb galeen dadka deegaanada hoos yimaada ah degmada saako salaadan ciidulfidriga maanta saako waxaa kaloo ka soo qayb galay macalimiinta madaariista qur-aanka ugaasyada iyo waxgaradka kolka ay saacaddu ahayd sagaalka subaxnimo ayaa loo istaagay salaada kadibna waxaa la guda galay khudbaddii waxaana halkaasi ka soo jeediyey mid ka mid ah culummada degmada saako goobaha sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka shabeellaha hoose magaalada kuunye barrow waxaa warbixintan inooga soo diray mahad cubeyd maanta oo ah maalin arbaco ah waxaa deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose si wanaagsan looga dareemayaa farxadda ciidda waxaana hambalyada ciidda isla wadaagayaa qaybaha kala duwan ee dadweynaha fagaaraha sayid maxamed cabdulle xasan oo ku yaala kunyo barrow ayaa saakay lagu oogay labada ragco ee salaada ciidda waxaana halkaasi ku dukaday boqolaal ruux oo isugu jira rag dumar iyo carruur salaada kadib waxaa la akhriyey khudbada ciidda waxaana xigay kelimaad ay halkaasi ka jeediyeen waaliga wilaayada shabeellada hoose abuu cabdiraxmaan iyo sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka ugu horrayn waaliga shabeellada hoose ayaa jeediyey kelimad dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaana ka mid ahaa arrimihii uu ka hadlay wa akhiiran waxaa rabnaa insha allah tacaala dadka muslimiinta ah inay sabraan oo cadowgooda ay la sabartabaan cadowgeenna wuu jabay insha allahu tacaala asagoo alla agtiisa waxba aan ka rajaynaynin ayaa waxa weeyaan maanta uu sufuufta waxa weeyaan ku soo noqonoqonaya annagana insha allah tacaala annagoo alla agtiisa wax ka rajaynaynin cadowga aan la sabartano oo aan dul qaadano insha allah tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين qaar ka mid ah dadka ku ciidaya deegaanka kunyo barrow oo aan la kulannay ayaa alfurqaan uga warramay farxadda ciidda ee ay dareemayaan ayagoo dhanka kale la damqaday muslimiinta ku dhibaataysan daafaha dunida sida kuwa maxaabiista ah iyo reer falastiin oo ay yahuuddu duqaymo cashwaa'i ah la beegsanayso walaala annagana jirkeena ka mid ah saacadahan waxaa ku socda duqaymo cashwaa'i ah oo ay geysanayaan yahuudda xaxaaqidiinta sahyuunada ay u geysanayaan murugtaasna way jirtaa guud ahaan deegaanka kunyo barrow ayaa ilaa iyo haatan waxaa laga dareemayaa farxadda ciidda warkan duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqoon boqolaal ruux ayaa sakaatul fidriga lagu siiyey magaalada kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose wariyahena cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya boqolaal ruux ayaa salaadii ciidda ka hor sakatulfidriga lagu siiyey deegaanka kunyabarow ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose dadkan oo ay tiradoodu gaaraysa ilaa iyo saddex boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo iskugu jiro fuqara iyo masaakiin ayaa sakada lagu siiyey goob barxadda oo ay iskugu yimaadeen qaar ka mid a dadkii la siiyey sakaatulfidriga ayaa waxay la hadleen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxayna ka warameen dareenkooda farxadeed
loor galey dareenkii waa farsaxsanay waa fixmaaysanay waxaa ugu ducaynaya guul iyo mataqaanaa wanaag ilaahay inaan siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhoweyd cad islaamiga warfaqaan magacaaga nagu bilo marka hore magacayga akay macalin alla waxaa la isagay galey ilaahay waxaa ugu baranaa idaawada inaa ilaahay naga qabto mujaahidiinta madahooda kor allaha ka dhiga muslimiinta cilada kaani ilaahay khayr ha siiyo idaawad allaha ku jugi ilaahay waxaan ugu baranaynaa jannada fardowsa diinta islaamka ayaa sakaatulfidriga u waajibisay in la siiyo dadka danyarta ah taasoo laga qaadaya kuwa awooday inay bixiyaan xigmada loo waajibiyeyna waxay culimmada sheegeen inay ka mid tahay in dadka muslimiinta ay farxadda iyo quudka wadaagaan warkii duhurnimo oo maanta idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa